afar saac mal iyo jajab aan maqlay inaa oo cunuga la dildilay oo gacan kacan saraysa dishay oo niman milishiibi ah asag waxba galsoon qof keena qof oo soo qaaday xamarweyne ka soo qaaday oo meesha meel u dhowow joogay oo dhigay waa u yimideen hadal badan ma la gelin lacag noo tuuraya dheen war maxaa in tuuraya wixii waa seexan yahay xabad bab madaxa lagu dhuftay alxamdulillahi rabbil caalamiin waa baxnay si ay dhiida iyo taliyaha saldhigga waa beri oo aadna la shaqeeyey oo gacanna siiyo ambalansoo noo keenay saldhiggaan tagnay saldhigga markii tagnay nin kaleetoo ay kuwii oo wax oo dileen ka mid ahna waana lagu keenay meesha dabadeed si ay dhiyaan tagnay salmadiinaan tagnay waa soo baxnay xaafaddana imaanay waa soo aasnay qabuura barkaada geenna waa soo aasnay marka insha allah rabbil caalamiin waxaa hadda waxaa ballan qaaday inaa oo wax walba oo oo ninkii xaqdarada sameeyey in sharcigii la marsiinayo ama nidaamka la marsiinayo ee duqa magaalada yariso waxaan ka codsanaynaa sidii oo sharci islaamka oo qow xaqaani ah wiilkeyga wiil la yaro ahaay oo weli guursanin intaant oo yar yah labaatan jir ah yah dadka waxa maaha caag maaha amba xoola meel joogo maaha waxaa loo baahan yahay in nin dadka meel jooga inay mas-uul aadaan nafaaliska jaraa ma anfacayso marka waxaan ka codsanayaa yariso injineer yarisow horta maanta markuu hadlay aan aragnay waxay ahayd magiciisa wax weyn oo lagu farxo si fiican uu hadlay waana ka xumay asaga dhibkeena gaaray haluhu hadlayna waa ku mahadsan yahay haddana waxaan rabnaa wixii dhiman sida xaqa sharciga ah in uu nagu dhammaystiro ilaa sideed sagaal toban sano labaatan tan magaaraya familana u shaqeynaya toddoba ruux iyo guri dhan sawadiisa waa dhimatay marka asigayadiisa aniga asiga kule soo ku nooleen meeshaas bajaaj nagu shaqeynaya bajaajina waa jajabtay isagana waana laga dilay geerin wuxuuna nagu soo booday marka insha allah allah naxariis waxaan ka codsanaynaa insha allah madaxda inay arrintan oo amni darada oo maaragtay hoos soo dhacayso magaalada inay wax ka qabtaan saan minim ma hayst muqdisho maanta inay minim ku soo celiyaan dadka in la badbaadiyo alaasaan ka codsanayna